waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxay ballan qaadeen dalka inay doorasho dee la yaqaano rasmiya oo hal qof iyo hal coda ay gaarsiin doonaan saddex sano markii ay la sugahayey waa iyagii bishii julaay sanadkii hore yiri maxaa la yidhaahdaa suuragal ma ahan doorasho ama sanadkii kasii horreeyey markii sanad hartay bay bilaabeen doorasho suuragal ma ahan waxaan keeni doonaa mid ay u bixiyeen mid la qurxiyey oo macnaha enhanced bay eragaas isticmaaleen enhanced legitimacy ama mid maaragtay runtii dee aan hal qof iyo hal cod ahayn laakiin hufnaan badan ay ka muuqataan samayn doonaabaa iyada iyo dowladda iyo bulshada caalamku ay aada u bambooniyeen tii anugu berigaas labadii kun iyo afar tobankii shacabkan weydiinay say wax u arkahayaan iyo say jeclaan lahaayeen ilaa shan magaalo aan tagnay kismaayo iyo baydhabo iyo gaalkacyo dhinaca galmudugaha iyo garoowe iyo iyo muqdisho dadkuna way way way sheegeen siday inayn doorasho dhici karin way sheegeen waxyaabihii laisku hayay heer degmo iyo heer gobol iyo four point five iyo waxaasna way ka hadhadleen laakiin annaga waxaa noo muuqatay midii hadda ay sheegeen dowladda soomaaliyeed iyo madaxdii gobolada oo markaas la baxay national leaders forum ama hogaanka madasha hogaanka madasha qaran la baxay barnaamijkii sheegeen barnaamij ay caddeyd bay ahayd inuusan ahayn mid maaragta hufan oo nimankii madaxweynimada rabay xildhibaanada rabay oo wixii soo socda quudareenayay inay ka faa'iidaystaan oo barnaamijkii maamula la yiri waxayna keeneen inay shantii nin oo ama sideed lixdii shantii afartii gobolada joogtay iyo saddexdii heerka qaran madaxweynihii rasaarihii iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay shaqaalahoodii guddiyadii doorashada ku daraan wasiiradii musharaxiinta ahaa xildhibaankan rabay ahaana ay guddiga u dhiibeen shaqaalihii melba afar shaqaalaa iyo afar qaraabaa oo meesha ku darsaday de wixii ka dambeeyena wixii ka dambeeyey muslim iyo gaalaba ay ka qayliyeen oo maaragtay dee masuq maasuqa iyo xoogga iyo xooga sheegashada iyo khasabka iyo maaragtay aan waxba la xiirinhayn oo iyadii hadda dee cid walba ay ka qaylisay marka waxaasa anagu noo muuqday waxa oo dee oo qarsoonaana maaha intii baan ka hadli jirnay haddana oon dee arrintiisa ku socotayba baarlamaankii aqalkii sare iyo aqalkii hooseba waxaan umalinaa boqol kiiba sagaashan ka badan baa hadda soo xarootay haddana waxaa loo fadhiyaa hadise boqol kiiba boqol ba soo xaroon in dee guddoomiyey maaragtay baarlamaanka iyo aqalbada aqal maaragtay guddoomiyaashoodii la doorto maaragtay asbuuc soo socda kadibna loo gudbo kitii madaxweynaha marka uun hadda nimankaas barnaamijkaas suu ku dhashay si qurux badan ma ahayn oo xalaalah laakiin un dee dad soomaali unbaa un soo baxay hadda in laga quudareeyo laga rajeeyo wax saxa inay sameeyaan iyo camalkooda hadda in la fiiriyo ba un wax kusoo qaadle maahan say ku dhasheen waa sidaas la ogyahay oo qof kasta ogyahay weye marka haddana dee taas waa soo gabagabowday maxay samayn doonaan ba su-aasha kusoo ururtay taasaa la sugaya aniguna dadkaas sugayaan qayb ka nahay waa gartay hadda tii u dambeysay oo hadda asbuucii lasoo dhaafay madasha qaran waxay ku dhawaaqeen inay xildhibaano dheeraado siddeed iyo toban ku darayaan aqalka sare kadibna waxaad moodaa inay ka noqdeen maxaa sababay kordhintaasaad is leedahay maxayse u fiirin waayeen haddii dastuurku uu diidan yahay in laga kordhiyo aqalka sare konton iyo afar walaal hanaankan socdayba oo doorashadan iyo hanaankeeda iyo sidai u habaysnayd sharci kuma sharci laguma socon sharciga oo beri horaa layska joojiyey sharci in lagu shaqeeyo siyaasad iyo xaal mastuur baa arrintu ku socotay baarlamaanka maalintii iyadoo maaragtay ka doodahaya qorshihii ay soo gudbiyeen madashu ay soo gudbiyeen oo doorashada lagu hogaamin lahaa bishii may sanadkii hadda dhammaaday labaiyo labaatankeedii baa baarlamaankii doodeedii madaxweynuhu intuu xagga iska dhigay buu wuxuu kusoo saaray dakareeto in habkaas ay ku heshiiyeen isaga iyo nimankii gobolada joogay iyo guddoomiyihii baarlamaanka raiisaarihii buu wuxuu kusoo saaray dakareeto oo yidhi baarlamaanku arrintan ma ma sii wadahayo markay u caddaatay baarlamaanku inuu wax ka bedeli doono annaguna berigaas taasaan ku talinay baarlamaanku inuu saxo waxyaaba badan sharci darra iyo caqli xumaadaa ka buuxday dakareetu kusoo saaray marka inuu warkii ayagu ku heshiiyeen dee gudiyadii doorashooyinkan ku sallaxdeen barnaamij o dhan ayagu isku jaangooyeen dakareetu kusoo saaray u n ta baa isla maalintaas labaiyo labaatankii may iyaduna soo saartay saxaafadeed ay leedahay maaragtay michael keaton uu leeyahay waa soo dhaweyneynaa waa taageersanay waxaas wuxuu sameeyanaa anagu iyo nahay adaa bulshada caalamka nahay marka barnaamijka barigaasa sharci in lagu shaqeeyo u dambeysay hadda marka un niman kanaandigay kanaandigay iyo kanaan qaatay iyo kanaan qaatay maaragtay timis qaybsanayo camal bay ahaayeen somalilan iyo kucaas iyo puntland iyo waxaa lasoo qabsaday markii dambana saddex noogu daro saddex noogu daro saddex noogu daro ayagoo dastuur looma fiirinahayn markii bulshada caalamku hadda ka qeyb waxaa weliba falaxumada taagan mid waxay ahayd waxaa la yidhi doorashadii hore aqalka sare xogaa yaraa la qorxiyey waxaa la yidhi maaragtay dowladda gobolka waa soo qoraysa laba qof markaasa baarlamaanku kala dooranaya marka madaxweynuhu markaas nimankaas iyaga dowladda heerka gobol madaxweyneyaasha iyagoo meesha ka tashada laba qof ay soo gudbinahayeen hadda sheekadii baarlamaan baa la geenayaa iyo iyo baarlamaan baa labada qof kala dooranaya qof codka inuu kusoo baxa la rabo iyo qof manxiis u ah oo manxiisad u ah waa wala iska daya waxaa la yidhi dakareeta waxaa kusoo saaraya xasan sheekh markii ay nimankaas gobollada jooga ay soo gudbiyaan magac soo gudbiyaan marka dee ajaanibta iyo nimankan donoriskaana waxay dad adduunka ugu sheekayn jireen maaragtay wax saxan ka shaqeynaa iyo enhanserkii tiimda fooxo ku noqotay kuwii waxbaa ku qeylqeyliyey baarlamaankii malaayiin doolar iyo kubanaan kun iyo boqolaal kun lagu kusoo gatayna raggii kusoo gatay kuraasta iyo waxaasna yaab bay ku noqotay in macnaha kuwo gacan kurimiso waraaq lagu soo qorayo waxaasoo dhan baa macnaha foolxumo ubadata laakiin waa arrin markii hore alafkii khaldeen oo niman aan xaq u lahayn sharciyeedna u lahayn doorashada gaarsiiya layidhi kadibna ku fashilmay baa broseskii o dhan hogaamin jiray oo ku shaqaysan jiray bulshada caalamkuna ay ku taageerayeen markii u dambeysana foolxumadii u dambeysana soo baxday ahda kareeta waxaa kusoo saaraya maamul goboleed madaxweynuhuna waa kusii saxiixaya marka adigu arrin iska foolxuma iyo fadeexa iska ahayd ilaahay baan ugu talagalay de inuu ku facsharo barnaamijka si u foolxumaayo u qayirnaa inay cimri dhamaaday ceebtaas in lagu sagootiyo baa idmanayd wayna ku dee markii dambe waayada dee maarata ayago karteen in maaragta ay waxaan qurux badnayn inay ahayd ay karteen oo dheheen dib aan u dhiganaa iyo adduunka bulshada caalamkuna iyo u n tuna waa iyaga u dhaartay oo yidhi january maaragtay bartanka sagaal iyo tobankeeda oo golaha maanku shiraya dadkan xisaabtaas khaldahaya oo maaragta waxaasna shaqan ka qaban doona marka cabsigelintaasna waa jirta u n ta laga baqaayo security councilka meetingki sharkiisa laga baqaayo waana arrin ay dee qadarnayd bayna ahayd in dee lagu soo gabagooyey wixii enhancer lagu bilaabay legitimacy iyo wax qurxomu noqon doonaayo aan ka dhigmin ama aan ka dhicin hal qof iyo hal cod inuu kusoo aroorsado madaxweyne goboleed baa dakareeto kusoo bixinaya mid waktigiisii ay dhamaatay bishii sebtember sanadkii horena isaga ansixinaya inay kusoo gabagabeeyaan arrin qadarnayd oo lagu muujinayo ilaahay ku muujinayo ani qiyaasteeda barnaamijka suus u ahayn mid hufan bay ahayd waana waana mudnaayeen sababtoo ah waxaan sax sax ahayn sharcina ahayn bay ka shaqeynayeen inay ku foolxumaato ku qaraxdo oo ay wejigooda maaragtay ay ku ay ku qaraxdo banoonigay wateen waa waa mudnaayeen macnuu isleeyahay waa garta cabdishiidow dabcan beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha aad baad uga sheekaysay hadda isla arrintaas go-aanka markay gaareen madasha qaran musharaxiinta kalea ka qayliyey dad xildhibaanaha ka qayliyey beesha dad badan oo kalea ka qayliyey lakin waxaad moodaa inaysan u joojin markii qaramada midoobey iyo hay-adaha caalamiga ay warbixin ka soo saareen ay dhaheen arrintaas lama ogolaad moodaa madashu inay ka noqotay marka maadaama hay-ad aada muhiim u ah waddanka aad aada uga warqabtid door intee la eg bay beesha caalamku ku leedahay siyaasadaha hadda muqdisho ka socda iyagaa ugu xoog badan dadkan meesha ku hardimaya beesha caalamka nimankaas la baxay oo united nationka iyo reer galbeedka waa ugu xoog badan sababtoo ah maaragtay qofkii boorshada furaheeda haya baa qaraarkana gacanta ku haya qaraarka gacanta ku haya qofan quudkiisa dee hanan karinna dee tala ma lahan nimankaasna nin kasta sidiisu maaragtay gobolka maadaama dalkii iska laiska kala googoostay ninba meel yar la fadhiyo meeshaasna badankooda shabaab ku hareereysan yahay niman tabarkooda waa waa xadidan tahay marka marmarna waa la isaga seerta dheereeyaa marmarna dee sidii intii gacanta loo geliya waxyaabaan sharci ahayn ku shaqeeya la yidhaahdo oo dalkoodii iyo dadkoodii lagu diro baa marka u dambeysa oo intay sharci darre kusoo shaqeynayeen sideed bilood sagaal bilood marka u dambeya ayagaa loo dhaartaa la yidhahdaa security councilka idin maaragtay idin maaragtay maxaa la dhahaa shaqo inka qabanhaya qaarkood haddii baasboor ajnabi wato iyadii maalmahan safaaraduhu ay soo qorqorahayeen ninkii baasboor ajnabi wato ka shaqeeya waxaan sax ahayn sharciga qabanaya marka mar kasta oo soomaaliya dadka ku hardimaya waxaa ugu xoog badan dadkaas ajaanibta uga xoog badan ayaguna mama qariyaan wayna og yihiin mar marna iska seento dheereeyaan markii waxay rabaan laga shaqeynayo markii xoogaa ay arkaan in dadkii ay xarga dabacsadeenna way kusoo jiirtaan oo taasa hadda keenaysa nimankii dhamaayo madax qaran iyo madax gobol baan nahay dhahayay oo markii intaas maalmood shiraayeen soo gabagabeeyey sideed toban kursi baan ku darsanay aqalkii sare okaadiyey markii la yiri waayadii hadda maaragtay xoogaa sidii xaruntii ismaaciil jimcaale walaaca muujiyeyoo ama usoo gudbiyey maaragtay baarlamaanka inuu go-aan ka gaaro marka laakiin sharci darrada qeybdii kala ahaayeen iyaga iyagaa xasan sheekh maalintu deklaatada saxiixay iyagaa ku taageeray oo markii horena kuwa yiri samee annagaa ku maaragtay ku maxalalayna oo kugu taageerayna marka wax alla wixii foolxumo ka dhacay doorashadan iyo wixii khalad ka dhacay boqolkiiba konton bay leeyihiin bulshada caalamka haddii si ka badan lahayn iyaga qaado iyo qarsho la ahaa oo la qurxinhayay oo ku taageerhayay oo buunbuuninhayay oo maalinba dekreeto midaysan soo saarhayay markii khalad la galaba ama baarlamaan la xiro marka laakiin hadda markii arrintu fool xumaata way jecel yihiin soomaalida inay uga baxaan u dhahaan iyagaa maaragtay waxaan waxaan galay anagu khayr unbaan kula tirin jirnay laakiin in in qoorta loo saro weeye qeybta dembi ay ku leeyihiin oo la xasuusiya markasta taasaan anagu ku dadaalayo runtii waana waajiban saaran oo dee wadaniya iyo xoogaalnimada aan gudihii ku jirno ama dalkii aan dhex taagannahay laakiin ayagu ma ay jecelo waxay jecel yihiin haddii xumaadaan inay soomaalida uga dhex baxaan soomaaliduna hadda maadaama markii hore khaladaad badan oo kheyra sharci ay ka shaqeynhayeen dee dembiga kol mar walba ayaga ayaga aabbiyo hooyo u ah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali